bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacan wanaagsan dhegeystayaal idinkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka darsan
warniyahow dhibaatadan oo kale waa arka waddadan way xiran tahay ti aan kasoo laabanina waa hadda war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawar war maxaa dhacay saaxiibo askari kaa nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqon war tii xaggana waan kasoo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal moo imow okay furuhu waa sideed oo saaxiibada ninka maxaa u sheegay taleefonkiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo magaalada sidan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay karaatay oo dhan acul baa loogu tawugalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa wareegga wararka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraabiista galmudug iyo dadka deegaanka oo al-shabaab weerar dhowr jaha kaga qaaday deegaano ay ku dhuumaalaysanayeen oo ku yaala gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonaa howlgal qorshaysan oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaabna waxaa lagu dilay horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka shabeellaha hoose wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sida dalka uu kaga socdo ayaan sidoo kale barnaamijka ku soo qaadan doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii uu rabbi ka raali noqdo qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan haddii rabbi ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo si wada jira xadhigga kaga jaray waddada taleex ee magaalada muqdisho barnaamijka ayaa sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaa uu magaalada baydhabo ka daafuray shirka isku duwidda arrimaha gargaarka barnaamijka ayaan sidoo kale caawa kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii weybaweyne laga helo qodobada kale caawa barnaamijka wareegga wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka maaliyadda hirshabeelle oo sheegay in al-shabaab looga adkaan karo dhallinyaro iyo in la hubeeyo dhallinyaradaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo ciidamo dhiirigelinayay ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa tibin iyo diyaarin anigoo cabdisalaan jolo shaakir cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale wareegga wararka dalsan
warkaalkaalkaalkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
infajigan ayaa laga rabaa
markale habeen wacan oo wanaagsan aan ku bilowo markan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraabiista galmudug iyo xooga difaaca shacabka ee koonfurka koonfurta gobolka mudug ee ku sugan ayaa waxa ay dagaal culus oo dheerji ah ku qaadeen dhulka hoodka ah ee deegaanka shabeelow iyo godad ay ku dhulmaalaysanayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo khasaare xoogle lagu gaarsiiyey ciidamada huwanta ah oo la socday dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa helay xogta goob ay isku urursanayeen al-shabaab oo ay doonaysay inay ka soo abaabusho dagaal iyo qaraxyo waxaana iyaga oo xogtaasi ka duulaya ay dagaal dhowr jiha ah ka qaadeen goobtii halkaasi oo khasaare xoogle lagu gaarsiiyey al-shabaab dagaalkii al-shabaab ayaa looga saaray gududkii ay gabaadka ka dhiganayeen ee deegaankaasi mar kale ayayna ciidanka galabta weerar ku qaadeen hab- habqankooda saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaana warbaahinta u sheegay in al-shabaab cashir lama ilaawana halkaas loogu dhigay dhanka kale horjoogihii al-shabaab ayaa lagu di- horjoogo sare oo al-shabaab ka tirsan ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose iyo howlgallo kala duwan oo gobolka shabeellaha dhexe ka socda howlgal ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa lagu dilay horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka shabeellaha hoose laba maleeshiyo oo la socotay iyo xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo uruurinta lacagaha baadda horjoogahan waxaa lagu magacaabi jiray faarax yare iyo xubnaha kale ee ku wehelinayay howlgalka lagu beegsaday xilli ay marayeen tuulada reydableey oo u dhexaysa deegaanada mubaarak iyo ugunji ee gobolka shabeellaha hoose maxamuud xasan kediye biriq oo ahaa oday dhaqan beenaad kaas oo al-shabaab u qaabilsanaa soo uruurinta lacagaha iyo dacwooyinka qabiilka si gaar ahna ugu xil saarnaa ceelasha biyaha ilaa iyo ugunji ayaa isna lagu soo afjaray howlgalkaasi ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka wadaan dhulka hoodka ah ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo in ka badan toban maalmood ay ku go'doonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan shabaab dowladda oo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go'aanay in al-shabaab laga afjaro ama laga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay dalka kaga sugan yihiin wararka al-shabaab intaanan ka bixin xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay dhallinyaro al-shabaab inay la dagaalanto u jooga ku dhiirigeliyeen dagaalka al-shabaabka ka dhanka ah ee dalka ka socda mas-uuliyiintaas waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een, gaashaanle sare dayax cabdi cabdulle la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna agaasimaha xarunta tubsan cabdulaahi maxamed nuur hogaamiyaha macawisleyda cismaan maxamed cumar beerey iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda hirshabeelle cabdiraxmaan ciise cadow mas-uuliyiintan ayaana waxa ay si adag kaga hadleen dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale dhallinyaradaasi wax loogu baahan yahay cabdulaahi maxamed nuur ayaa hadalka ku hormaraya
taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha qaybta guud taliyaha qaybta gobollada afraad ee mas-uuliyiinta hirshabeelle wasiirka maaliyadda iyo xildhibaanka iyo taliyaha eh, guutada saddexaad imaan ibraahim taliyaha ururka labaiyo tobanaad iyo dhammaan saraakiisha kale iyo mas-uuliyiinta kale ee meeshan joogta waa salaamantihiin salaan kadib eh, sida wasiirku sheegay waxaan leenahay eh, madaxda sarsare ee ciidanka xoogga dalkeena la joogta soo dhawaada Eh, hadalladooda ayagaa dhihi doona laakiin waxaan rabaa inaan idin la hadlo hadalkayga waxaan rabaa inaan ugu hor- ugu hormariyo horta inaan idin maxad celiyo duruufihii adkaa ee aad u soo sabarteen dagaaladii eh, runtii jihaadka ahaa ee aad soo gasheen Eh, waxaan leeyahay intii nooga dhimatana shahaadai ahaayeen intana sabguud insha allah ka waraabiyo inta dhaawacana allah subxaana wa tacaala waxaan uga codsanaynaa inuu caafimaad degdega siiyo dabcan anigu xoogaalan u ahaa muddada duruufaha adag aad shaqaynaysay halkan aad joogteen waa ku faraxsanaa maanta inaan fursad u helo inaan eh, duruufihiina iyo wixiina aan xogool u noqono aan idin eh, anagoo ay nala socdaan eh, fariskii ugu sarreeyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed duruufihiina iyo marxaladda aad ku sugan tihiin inaan xogogaal u noqon ama aan idin nimaado aan idinla wadaagno dareenkeenna iyo eh, mahadnaqeenna waa ku faraxsanahay Eh, dabcan waa hubaa inaad aaminsan tihiin waxa aad ku dagaalamaysaan iyo sababta aad u dagaalamaysaan waa hubaa inay midda idinka tahay qof duruufahan ku sugan oo xoolihiisi iyo reerihiisii ka soo tegey ee diyaar u ah khawaarijta inuu la dagaalamo wuxa uu kula dagaalamayo wax lagu dhiirigeliyo ma jiraan wuxuu naftiisa ku bedelamayo oo oo cidi kari kartaa ma jiraan idinkoon ognahay inaad ahayn ciidan dowladeed oo dowladnimo ku diriraya laakiin deegaankiina iyo dadkiina difaacay Eh, sidaan oo kale markaan halkaan joogo oo deegaanadan hadda aad ka diraneyseen sanadkii lasoo dhaafo haddana aad diyaar u tihiin inaad ka dirartaan adinka iyo ragga kale ee idinka maqanba waxaan waxaan rabaa hal arrin inaan aamino dhammaanteen in aan aynagu deegaankeena iyo dadkeena difaacayno dowladduna ayna kaalmaynayso macnaheedu ma ahan inaan dowladda kaalmaynayno deegaankeena ayaan joognaa dadkaan cadowgaahi ee hadda ka hor aad meeshan ka qorayseen sababta u yimaadeen ma garanaysaan hadda usoo laabteen isku gudayaan inay kusoo laabtaan meeshan waxay arkeen beeraha idiin baxay waxay arkeen xoolaha idiin hagaagay waa niman marka ugu horeba mashaqaystayaal ahay oo shayaadiina adeegsatay oo raba hadda xoolihiina iyo beerihiina in idinkula noolaadaan diinta islaamka ayaa idiin banaysay qofkii idinkula diriyaya naftiina cirdigiina iyo maalkiina diritaan iska difaacdaan
marka horta waxaan rabaa inaan hoosta ka wada xiriirno dagaalka aan ku jirno inuu yahay dagaal jihaad oo aan ku difaacayno nafteenna iyo cirdigeenna iyo xoolaheenna waxaad ogtihiin eh, nimanka sheeganaya inay diin ku dirirayaan ari afar ahoo mid laga rabo oo zekada leeyahay xaggee lagu arka xaggee kaga qorantaa diinta raqabkii ari baa midaa laga raba ya tobankii jawaana sisina idiin baxda waxaa laga rabaa jawaan haddee anba ka badan rabin hadda waxaa la ii sheegay dad inay inta waceel ay leeyihiin ee midaan maqnayna boqolkiiba soddon aan rabnaa boqolkiiba soddon dadku utama faa'iidaan xagee maagagaa loo shaqaynaya nimanka kale halkan waxay ku arkeen horta waa barwaaqo waxay ku arkeen xoolo waa ogahay rabitaankiina inaan dhibi jirin xoolaa laydinka qaadi jiray waa waxaad qoriga ka qaadateen dulmigaas ood maantana ka wadataan ood u dhimanaysaan u dhaawacmaysaan laakiin muddadii ay baadda iyo handadaada dadka ku hayeen waxay u bartay inay raadinayaan laakiin nasiib wanaag waxaa u istaagay wiilashiinan midka qaatay diyaarkan waa inay difaacaan dadkooda wixii ay ku barteen dadka darteed ayay maantana doonayaan Eh, waxaan maqli jiray dawaco maxaa layidhi waxay ma- maca ku baratay macluulu u dhimata marka waxaad moodaa inay macluulu u dhima doonaan waxaad xoogaan u tihiin eh, geerahan ay ku hoos jireen in muddo ah maalmihii lasoo dhaafay markii ay maqleen dowladdii iyo dadkii deegaanka oo wada socda ayaa idinku soo wajahan iskooday kaga tageen intayaan macluul ugu dhiman shaki kuma jira haddii kusii sugnaan lahayn macluulay ugu dhiman lahaayeen horta nimanku waa niman sidaas idinkaga baqay inay idinka baqaana dee sax- waa waa saxan yihiino nimankii in badan oo idinkamid hubka ay maanta wataan ay ka furteen dagaalkii birigood halkan ka dhacay haddana waxa waaye hubkun bay naga dhaqaajiyeene laakiin kaarimayna waa dabakacayna waa ka doonanaynaa hubka dowladda soomaaliyeed iskale adinkaa iskale xolihiiniya laga bixiyey waxaan rabaa adinka inteedii ka maqantay iyo raggaani rag oo oo isdhaafsaday oo in muddo ay meeshan ka dirinay hayeen ee isbuuc gudihiis kahor waxaa kaga shahiiday laba wiil ee, saddex wiilaa kaga shahiiday ee, dhowr wiiloo kalena waa uga dhaawacmay laba wiilaa ku dhaawacay dagaalkii horene sidaas oo kale intaas oo- oo kale ayaa ku dhimatay ama ka badanba intaas oo kalena waa ku dhaawacmeen laakiin dhammaantood waxa waxa waaye shahaado inta dhaawacantane intii hor u dhaawacantane waa bogsoodeen inta hadda naga dhaawacane waxaan allah subxaana watacaala uga baryaynaa inaan inay inay- inay bogsoodaan dhimasho waa la dhimana oo qof walba caqiidadahaan nahay aaminsan inay dhimanayaan intii aan sariirteena kudul dhimanayn inta malaanayna cunto waxaa ka habboon adoo khawaarij la diriraya inaad dhimato haddii gacantooda aad ku baxdana shahiidaad tahay haddaad ayaga dishana shahiidaad tahay fursad ka fiican oo oo lagu dhiman lahaa ma jirto waxaan aaminsanahay qofka halkaas oo kale ku ku shahiiday inuu yahay qofka noogu jaaniska fiicanba ilaan koraas waa dhimanaysaa soo masa marka inaad adoo shahiida dhimato inaad sariirtaada kudu dhimato waxaa aad u habboon adigoo shahiid inaad dhimato waa fursad aan la heli karin marka fursad wanaagsanaa meesha ka bannaan dhammaanteen waa iswada garabsanaynaa dowladda soomaaliya ee, waa dhici kartaa inaad isdhahdeen war waa idinka soo dhaada dowladdii oo taageeradii iyo eh, tabantaabadii la rabay idinkama kama helin oo kama warqabin waa sax waxaas oo dhan laakiin macnaheedu maaha inaydin hakadayso laakiin duruufo waxaa jira aad u ballaaran sida halkan kaga socod oo geed walba oo deegaanka kamid a wiil iyo qori hoos taagan yihiin ayaa waddanka oo dhan wiil iyo qori hoos u taagnaayeen haddii intii ka horeysa dowladdu waxay ku dadaali jirta rasaasti ya iyo dawadi inay la garab istaagto meel kastoo dagaal ka socda ama howlgallo ka socdaan laakiin waxaa rabaa hal hal arrin inaan idin xaqiijiyo dowladdu maanta sidii waa waa ka yara duwanta wixii hore ee weli ma dhihi maayo boqolkiiba boqol ay baahidiina kofargaraynaysaa laakiin waxaan waxaan idin xaqiijinayaa wax weyn oo isbeddel inaad arki doontaan maalmaha soo socda oo idinka soo gaari doona xagga dowladda dabcan anugu markaan idinla hadlayo oo saa idinla hadlaya laba midba waa ahay macaashinidan waan ka tirsanahay dowladda waan ka tirsanahay Ee, waana ku faraxsanahay maanta inaan dadkii deegaankan joogay ee muddo aan wejiyadooda arkay maanta inaan arkay waan ugu faraxsanahay inkastoo dee qaarkood aan muddo kala maqneen oo wejiyadii baan isira isira iloway laakiin waan ku faraxsanahay maanta inaan idinla joogo dabcan xilib roobaadna waa tahay sida aan ognahay taliya qaar ka mida oo qaar ka mid a inay roobku markuu yimaadana guryaha galeen qaarna waddada baabuurku lasoo lasoo gasho waan ognahay laakiin qaarna weli difaacidi jiraan laakiin waan waan isu imaan doonaa waajibaan kala qaadan doonaa Ee, waajibka ugu horeeyana waxaan rabnaa inaan maanta kala qaadano ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajib buu qaadan doonaa adinkana waajibaad qaadan doontaa waajibaadkaas waxaan jeclaan lahaa waajibka guud wuxuu yahay inuu lagu galo laakiin dintay naskiisa iyo faahfaahintiisa kaamirooyinkoon ugu aadanayn ayaa ayaa ayaa ila haboon haddii cidi bixinaysana waxaa bixi doonaa taliyaha nala jooga laakiin waxaad ku talagelaysaa inaan waajibaad kala qaadano adinkuna waajib qaadataan datihiin difaacayaasha deegaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waajib u qaadan doonaa Ee, ujeedkiisuna uu yahay baacsiga haradigii iyo farxadkii maalmihii lasoo dhaafay meelaha laga sheegayey ee baxsaday inaan laga harin sababta ay meelaha aan usoo istaageen waxay tahay inaan meeshii ay ahayd inaan geyna ay- aynaan geynin waa inaan geynaa meeshii ay ahayd nimankaas inay tagaan waa inaan nin guurkiisa wuxuu dhihi jiray daacish inaan ilaahay abuurtay u taala inuu cafiyo inuu ciqaabo laakiin ani inaan ku sallimo ayaa layga rabaa idinka waxaa laydinka rabaa inaad nimankaas dabarkhawaari oo shaki loogama jireen aad u dhaweysaan jaxiimadii jaxiimo allah geliya aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan soo dhaweynaa taliya qaybta Ee, soo dhaweynta. macnaheedu maan adinka waa laydin dhegeysan doonaa hal nin oo oday oo odag idinku da-da weyna idin idin hadli doona balse uu warbixin idinkaga bixiyo
shabeelle nabadoonnada oo suldaanku ugu horeeyo saraakiisha ciidamada taliyaha qaybta xildhibaanka guddoomiyaha deegaanka degmada iyo mujaahidiinta hortaagan ee xaqudurarka ciidamada deegaanka warbaahinta dhammaantii waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsannahay galabta magaalada aad leeyihin aan imaanno intaanoo xaqudurarka deegaankaana aan kula kulanno farxad bay noo tahay inaad u tiimaan oo u diyaara muddana ku soo jiray sannad ku dhow halganka iyo ilaalinta deegaanka inaan meeshaan kula kulanno waa ku faraxsannahay waa idinkaga mahad celinaynaa inaad naftiinna iyo maalkiinna u hurteen inaad deegaankiinna ku ilaashataan inaad ku noolaataan sharaf iyo cisi iyo xornimad inaad u dirirteen waxaa ognahay inaad dagaalka muddo hore bilowdeen waan kaga mahad celinaynaa Een, deegaamadan saddex waxyaabood baa lagu yaqaanaa waa deegaan diimeed oo dad diinta jecel iyo culimmada asalkooda ah lagu yaqaano waa deegaan dadka deegaamadan degan lagu yaqaano wadaniyad iyo halgan oo aysan ogolayn qokor laga qabsado waxaa kaloo lagu yaqaanaa dad dawlad jecel intiiba markhaati baa galabta ka nahay inaad intiinaanu inaad dalkiinnana ilaashataan dawladdiinna garab istaagtaan si xorriyad aad u heshaan idinka iyo ilmihiinna iyo hantidiinnuna aad u dagaalamaysaan allah ini sharfo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa dhowr qof inaan meeshaan ka xuso oo halganka intii socday oo dagaalkan nimankan laysaga kicinahayo uu socday inaan aad ugu mahad celiyo nabaddoonbeerrey nabaddoonbeerrey hore imow nabaddoonbeerrey deegaamado dhan ma wada haystaan war nabaddoonbeerrey ma ku far adaygaysaan nabaddoonbeerrey ma la garab istaagaya nabaddoonbeerrey ha la garab istaago waa ninkaa odaga awalna dee halgan dheer soo galay haddana halganka hormuud u ah annaguna waa aaminsannahay waana garab istaagaynaa idinka iyo asagaba idinkuna garab istaaga yaan dawacayna ka dilin halyeegiinna yahay hogaamiyihiina ta meel cidlaa uga tagtaan waxaan rabaa in halkan ka xasuusto nin la yidhaahdo hibaad cali dasar la yidhaahdo oo asagu mar hore muddo hore ku baraarugay sharka nimankaanu ay soo wadaan marka waxaan leeyahay allah u naxariisto ninkaa mujaahid buu ahaa waxaan rabaa kale in halkan ka xuso nabadoon cilmi hagar oo asaguna aad ogtihiin halgan dheer iyo dagaal socday muddo saacado badana inuu ku shahiiday maantana dhulkii uu ku shahiiday nabad lagu marahayo dadka ku noole xorriyad ku nool yihiin xorriyaddu waxay u baahan tahay iyo nabaddu dhiig inuu u baxo hanti in la geliyo waqti in la geliyo marka hadda deegaanadana hadda waxaa booskaas jooga nabaddanbeeri allaha ha- ha barakeeya hana ilaaliyo Een, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa na- ee, suldaanka iyo nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka oo iyagana qayb ka ahaa abaabulka iyo wasiirada wasiirka maaliyadda iyo la taliyaha madaxweynaha oo iyaguna waxa weeye wakhti badan ku bixiyey inay dadka deegaanadan garab istaagaan aad iyo aad aa u mahadsantihiin Een, annaga haddaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed garabkii maana waa joogaan ciidankii xoogga waana garab istaagahayaan dagaalkii la gelahayaan wax alaala waxaa uga baahataan oo askarigu helana waa helaysaan haddii ilaahay idmo Een, waxaan u dhimanaynaa annagoo ilaahay ku xidhan deegaankeenna inaan ilaashanno ilaahay aanu cibaadaysano si xor ah oo aanna qofna ku raalligelinayn qofna ka cabsanayn intaasaan u dagaalamaynaa qofka aad dowladnimo waxaan ahayn inuu deegaankaaga kugula yeesho maaha dowlad baa dadka isu keenta deegaankaaga qof aadan aqoon iska socda ku dilahaya inuu ku addoonsada ha yeelin shan meeshaad ku gaartaan xabadda gala shan haddaa gaartaan qoryale ha sugunina waa badan yahay iyo waa yar yihiin xabadda sii bilaaba inta kaloo dhan baa idinka daba imaanaysa deegaanka qofka deegaanka oo iska leh baa ku noolaanaya ku harahaya qofka xaqdarrada ku socda oo ku soo duulay waa dhammaanahaya isagoo meesha ka dambeeya aad arkaysaa waxaana inii ballanqaadaynaa wixii aad ku dagaalami lahaydeen inaad heshaan iina ka fekerin waxaad ku dagaalami lahaydeen kii dhaawacma in isbitaawaciisana la qaado wixii kaloo aad ku dagaalamaysaa waa inaad xorriyad iyo cibaado hesho adduunyadu waxba maaha deegaankaada inaad xor ugu noolaati wey aad iyo aad iyo aad aynu kugu mahad celinaa dhammaan intii halgankaa ku dhimatay intii socday iyo deegaamada allah u naxariisto waa shuhado waxaan harkoodii iyo meeshay ku dhinteen iyo dhiiggoodii maanta inteennaana isugu timid waad aragteen nabadda iyo sharafta aa ku nooshihiin meeshii halganku markuu bilaabanahayay dadku siday u cabursanaayeen ama nolosha loogu xoreeyeyna markhaati baa ka tihiin iyo maanta farqiga u dhexeeya marka waa mahadsantihiin dagaalkaa inaan galna ballan ma tahay dagaalkaa inaan galna ballan ma tahay
waxaa ilaahay mahadiisa waan u mahadcelinaa ilaaha makhluuqan abuurtay oo islaam naga dhigay oo arrimadan nana kaliya oo sharafka ilaahaasaan u mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa taliyaha lugta oo abaabulkan iyo kicintan soo ba- na soo baraarujiyey aninkoo si fiican maskaxda iyo xoogo ishadacsaana naga gashay waxaan u mahadcelinaa taliyaha qaybta waxaan u mahadcelinaa taliyaha ninkan wasiirka cabdulaahi maxamed nuur dhammaan inta timid marti sharafka wasiirka oo maaliyadda ee hirshabeelle xildhibaanka hirshabeelle dhammaan waa u mahadcelaynaa dhallinyarada mujaahidiinta iyo militariga intaba waa mahadsantihiin waxaa idinku salaama- salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas ka bacdi waxaan idin sheegaynaa horta faa'iide ilaahayaa wuxuu naga dhigay ummad sharaf leh ummadda sharafka waxay heshaa marka meeha fiicana ilaahay ku aadiya horta ninkan gadaashayda roga oo taliyaha qaybtaa etoobiyan iyaca ka qaadi waan baabasha ka soo qaata asan saddex biloodaan wada dhaan ciidan ku tababarya ilaa ceelbur ilaa inta wadanka ninka xoreeya waaye sida wax loo xoreeyo yaqaana maadaama ninkaasu loo yimid waxaan kala tashahaynaa waxaan rabno waana helaynaa waxaa laydinka rabaa marka waan ka dardaarmaynaa anigu lixdan iyo dhowr sanaa jira waxaana diyaar u ahaa inaan hadda xabadaas aan aado in guryaha laga soo baxo warrimaa jawaan badarku soo qaatay wuxuu soo dhigtay cidcidka asagoo jawaan badarka ku wata oo rabaa inuu ilmaayo unkana xukumo juuloona badar ku wata cambuul ah asagoo maas ku karsaa asagoo rabaa inuu maas oo madax noogu noqdo waa nasiib darra marka waxaad og tihiin halgankaan soo marnay ilaa kalitalis kalitalisna maba ogola karno sideedu waxaa jira iigu filan aniga qofku hadduuba kalitalis yahay maba arki karaba ninkaasoo na qof la hadla ma rabiyo maasoo gelaa naagta u yeeraa habarta adooba u yeeraa wuxuu u yeeraa shiiqa diinta saas ma dhigi kartid adigu kama sheegi kartid adigu garkaaga ma xi- ma xiiri kartid adigu shaarib kama suubi kartid waraaxaasoo kiyaa kara oo ah geesinimada ilaahayda ku jirta oon beebayaal iyo yaalla taangiyo aan toddobaatan hadayga xoreen ma ahan marka in iska seexano baraaruga waaba ogahay inaad baraarugsantihiin waxa ikiciyo waxa waaya inaan tartiibka iska seexno xataa madaxnimo ma rabo waxaan rabaa inaan meel iska seexdo oo wax kiyaakraya ina imaan intaasaan u dirro waaya sababtoo xorriyaddu wax weyn waaya xorriyaddu waxay tahay inaad ilmahaaga naagtaad fiiri xawsuuba hadda fiiri gurigaa laydin dhisa waxaasoo baa ursa raajog duumaa war waxaas ma wax loo noo wax la qaadan kara ma ahan baraaruga dad fikirna iska dhiga ma aragteen maha baabuurka lasoo dhigay iyo meesha la yidhahdo belgeyni mee qof wadaa dhimata waxaan oo sheegay sheegana ilmihiina isboolada jira waa le'aayaan kuwa isbitaal kuwa oo oo waxbaraa waa le'aayaan ha ku ku baraarug marka is- qof walba hadday dhumato waxa imaanaysa in nin caqlina la waayo nin cilmina la waayo nin diinna la waayo nin derajana la waayo intaasay daba taagan yihiin waxay rabaan dadka oo sumin bukmin cumi ah inay wadaan ee mahay rabaan ay sidii rabtay oo geedmaris jooga maaragta oo indhaha laga duuba iyo indhaha kaa duubaanay ka horkacayaan cilma adeeraahow waa saaraal ayadin ku dheereeye taliyaha qaybta taliyaha lugta waxa waaye waa ninka kaliya ee u yimiday ma haddaa uu shalay naga soo jirshay walaa walaa la isugu yimid halganka halgankaa isuguma hadna ciidanku halaan ma aha taliya waxa waaye baabuurtiyaa soo sacaweysay roobaa da-ay meelo badanay ku xayir yihiin difaaca waa jiraan wa saacaddan laga bilaabo waxa noo dardaarama ka- imkaaniyaadkaaga waa la ballan qaadaa waxaa ballan qaaday dowladda federaalka wakiilada nooga socda ama xag xag milatari ha ahaadaan ama xag siyaasadeed ha ahaadaan annaga waxaa nala ka rabaa inaan sharafkaaga ilaashano warankaa uga qabiila beeka ama loo gadahay war nin juuni wata ee cambuula ku wata qamadi inuu yajeen bilow soo dego oo yidhaa jeen bilow aniga aniga gudad ka qoto hor godadkaataan dadka ugu geli jirnay aawa geesinimada halganka aawa dadka miyou lecdeen dadkii maleen dadkaa ma dhalin dadka waxaa geed dhacaankiisa u dhalaha la yidhi waa inaad dhacaankii naqatiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ciidankii ee, deegaanka ee, deegaanada nashaan oo muddo sanad ah halkan dagaal ka waday oo kula dagaalamayay alhama- ee, khawaarijtii deegaanadan xooga ku haysatay Ee, runtii deegaankan dadka hortiina ka muuqda dhallinyaradan oo ciidamada deegaanka ah ama macawisyada loo yaqaano waxay halkan ka sameeyeen waxyaabo runtii cadowgii halkan deganaa ee, waa dadkii la dagaalamay oo deegaanadan ka xoreeyey oo rag dhallinyarahoo badan ay uga shiideen qaar kale ay uga dhaawacmeen naf iyo maal iyo wakhti ku bixiyey Ee, dhallinyaradan iyo raggan odayaasha hortiila jooga ee, runtii shaqooyin badan oo ay dhib ku tahay qofka bini'aadanka inay isku qabto ayay deegaankooda u hayeen marna waxay ahaayeen dad xoolahooda dhaqda oo beerahooda fasha oo danahooda iyo umuurahooda ka shaqaysta marna waxay qalabkooda u soo qaadanayeen inay cadowga la dagaalamaan muddo sanad ah ayayna halgankaasi dagaalkaas ku jireen ilaa ay haddana waxay u taagan yihiin inay ee, dagaalkii iyo meelaha yaryar oo ay deegaanadan ee, uga jiraan amba ay dhamac uga jiro khawaarijta inay ka sifeeyaan ee, ayagoo kaashanaya shacabkooda iyo haweenkooda iyo dhallinyaradooda ayagoo kaashanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kaashanaya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee runtii ayaguna naf iyo maal iyo wakti deegaankan ku bixiyey oo habeenay maalin u soo jiiday difaaca deegaanka iyo dalka iyo dalka mudanayaal iyo taliyaasheenna ku soo dhowaada mar kale deegaankan waxaa la yidhahdaa magac caana uu leeyahay oo dhulka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed aad ay u yaqaaniin waxaa la yidhahdaa afarta tuulo ay ku magac dheeryihiin waa deegaan ka soo bilaabanayo xuduudda gobolka hiiraan oo la wadaago shabeellada dhexe ceelbaraf meeshaan hadda aan joogno caadley ah mido taqwo biyo cadde califool dheere mahadaayo oo ah oon caloosh u ah degmooyin degmooyin weyneed oo deegaanadan maamuleysay ayay ka tirsan yihiin ilaa deegaano kale oo degmada jooga hoostaga oo ay ka mid yihiin biyo cadde buracmadooda iyo deegaano kale ujeeddada halkaan maanta ay isugu yimideenna waxay tahay inay inay muujiyaan diyaargarowga ay maanta u diyaargaroobeen la dagaalanka cadowga inay muujiyaan siday ugu faraxsan yihiin dadkooda iyo deegaankooda inay u adeegaan inay muujiyaan inay naftooda iyo waktigooda iyo maalkooda u horaan dalkooda iyo dadkooda dhallinyarada meeshan taagan usbuucii lasoo dhaafay ragaa ugu shahiido dagaalka cadowga lagula dagaalamayo qaar kalaa uga dhaawacmay haddana weli waxay u taagan yihiin jidkaas inay maraan oo ay ka hor tagaan cadowga firxadka ah oo kusoo duula deegaanadeenna soo dhaweyna eedaan ay kelmadaydu iyo warbixinkoodana oo ah dhallinyaradan iyo dadkan odayaasha ah oo halkan jooga aan ka warbixinayay kusoo dhowaada waxaan codsanaynaa maadaama aniga hadda aan ka socdo iyo xildhibaankii iyo dowladda hirshabeelle waxaan codsanaynaa ciidanka militariga iyo madaxda kale ee dowladda federaalka nagala joogta waxaan ka codsanaynaa in taageeradiinna iyo garab istaaggiinna iyo hiiladiinna aad siisaan shacabkan isugu issoo abaabulay oo naftooda inay bixiyaan diyaar u ah wixii dowladda looga baahnay hadda meeshaan waa taagan yihiin rasaas hadday helaan gudahoodii badan ka soo cunaan reerahooday ortooday dhaansadaan dadkooda iyo ummadooday ku dhex jiraan maalinta cadowga lala dagaalamaayana si voluntary ah oo ayaga ugu faraxsan yihiin oo aan lasoo qasbin ayay ku yimaadeen waxaan rajahaynaa marka insha allah in ciidamada xooga dalka maadaama taliyaha ciidanka lugta loo joogo wasiir cabdullahi maxamed nuur oo lala joogo la taliyihii madaxweynaha ah iyo agaasimihi guud ee xarunta tubsan oo ah xarun mar dhow la sameeyo isla howlahan amniga iyo arrimaha khawaarijta iyo howlahaas kulug leh waxaan idinka codsanaynaa garab istaag waxaan idinka codsanaynaa taageero inaad siisiin dadka deegaankooda diyaarka ah waxaan idinka codsanaynaa taakulayntii iyo saadkii iyo wixii dagaal looga baahnay inaan siisiin deegaankan wuxuu caan ku yahay inay iska difaacaan cadow kastoo kusoo duula aad iyo aad umaadsantay soomaali
baaxaana sugtiina saadaalka dugtiina soomaalida sahankii somtel baan ku helnay soo qaata hadeer simteelka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iitaab baa la socda si walba ku anfacay adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba iitahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayo simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kulaarkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iitahab baa la socday soo qaada hadeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iitahab kusoo tuur soomaala iitahab waxbarashada kusii bilalka ama taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur kadigeen ka sinaamaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab oo hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akawnkaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaaro sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iyo dahab isticmaal oo ku adeega weliga taxi waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kasta degdegna way kugu jirtaa bangiga salaam waad usii cararaysaa walaalow ee, lacag badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashad miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoona muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hubaysay salaam somali bank deeqtoon deeqtoon
bulshadiis dunyada ee dubai raad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dhan leedahay wah wah dib markaan idhaahdaba waan idin dibdiloonayo hurdadii idindeedaalkiiyo dhafarkii dusha iga saarnaa maanta waan ka dilo dusha san maraya calashaan warshadka isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadayda isbuuyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhacnoo dubai bay isku sheegeen oo dabcan la isku tilmaamay joodanyada dubai dib markaad tiraahdo raaxaad ka dareentaa oo durba waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahabay ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanayee iska seexo walaal labadii digaashay dooqooda midooba si ay u kala digin doorkooda u lumid dubai baa loo gudlaayo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu niyaaqay isla markaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jadayada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matters superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jadayadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrig barkimaha ka sii daran hoo xabiibi ama hoo xayaati ilaan barkimaheeda ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shiliska leh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi cardeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshadu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaananta sileed waxaad kala xiriirtaa eberle xalhal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
supersign design design daabacaad kulli sawirayo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco supersign design istiikaro aad u xardhamiyo quruxda boorar aad ku qancayso ibad aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo sidar sayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyey wada dijitaala subar sayn beenta farsamadaad u sarrayso adeegeedu miduu yahay u doono u doono supersign benta cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee supersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daayo dibudhac laga dhowr subarsayn mid loo badan weeye allailaa magaaladana isu sheegta ganacsato dhanna waa meesha ku abuurlay ka daabacda subarsayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa wadada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subarsign subarsign design
maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo martida soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa isaa waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa إيه أنت بعد هلب معاه أو بهنتهي أنت تلاقي سمارك
baryaa marjaale waxbaad ilowdeen soor haddaad cunayso baasta ama bariis rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmaya wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
مرخ الدجاجة جنبها معانت يعرف تعب وجعلها يعني
adduunba keene markaa soo socotee maraq digaaga juumba keene markaa soo socotee maraq digaaga juumba keene markaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo
ogeysiis muhiim ah waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro haycun weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay karabniya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go-aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taasi waaba sababtaan u sadhasina kaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda hahadoon waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadada ku soor oo saliidyo aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxibigaho salka wardhigtee haya barsooda supersayn maqasho sancadu ma taqaan sawirkuu muuqdo uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaala u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay supersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsay shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda supersayn waxa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta bilabaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida supersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada marka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad luxembourg boondere agagaarka daljirka dahson ama wax laalan sideetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqo loo qoray jirkaaga cabitaan qiimana ma raadin qamar mango iga qaado xaajigu oodii sariirta haddaan laga helin qaraaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta wadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar mango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaanka qamar mango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taala suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq dacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق kaalay horta mobile internetka ma kaa dhamaada miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas idheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansaynaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhamays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhamays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhamays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale ugu shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhamays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa uma tagan faa'iido ma hay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo